Wasiirka Wasaaradda Deegaanka Somaliland iyo magaalada Hargeysa ka daahfuraya kulan ku hadalaya ka hortagga ugaarsiga xaalufinta geedo. Wali baan ku qayb galay kulanka xubno ka mid ah Wasaaradda Deegaanka, bilaanta Walgaroodka, qaybo shir duwan ee bulshada. Agaasimaha Wasaaradda Deegaanka Somaliland oo aan qaabilsan Geedo Axmed Ibraahim Warsame iyo Wasiirka Wasaaradda Deegaanka Somaliland Shukri Xaaji Ismaaciila oo si wada jir ku warbiyeen muhiimadda kulankan uu isla haya.
Een waxaan filayaa inay halkan ku dhantihiin een awaamiirta kale maanta halkan la idinka soo jeedinayo waxaa ka mid ah ama la isugu kan yeedhay ujeeddada ugu muhiimsan ee shirkeenana waxa weeye in la joojiyo ee dhirta laga soo gurayo miyiga gaar ahaan iyo guud ahaanba inaynu deegaanka aynu ku noolahay waxaa la yidhi waxa umusha u danabaa ilmahana u dana haddii aan deegaankii aynu ku noolayn aynaan daryeelin waxaynu la mid nahay qof jeexjeexaya maradii uu gashanaa
waxaynu ku tiirsanaan jiray geed dhirtaasi dhir inugu filan bay ahayd wakhtiga dadku yaraa aad bay inoogu filayd maanta waxaad mooddaa dadku intii way ka bateen dhirtii intii way ka yaraatay kulaylkaa maanta dhacaya aad ilaa wiiganoo dhan dhacaya arkayseen waa cimiladaa isbedesha dhirtaa aad maanta shidaan ee ganacsigiina maanta ha ahaato foornooyinkaa yaryar ha ahaato maaragtay makhaayadaha hudheelada dhirtaa la shidaya xaabadaa la shidaya saynu ugu bedelaa xaabadan kale ilaahay inoo keenay ee ah geedkan garanwaaga ee innagana aafada inagu ah ee dhulkii daaqa qabsaday ee dhulkii beeraha qabsaday ee dhulkii dooxyada qabsaday ee meel kasta qabsaday sidaynu uga faa'iidaysanaa geedkaa oo aynu kan u dhowranaa labada manaafacaadka badan leh kan kale ee maanta isna sii dabar go-aya maanta waxa socotaa waxaanu galoolkii iyo quracii iyo wixii way soo dhammaanayaan waxa maanta aynu haysanaa waxa weeyaan weliba dee galbeedkan ku badan geedkan lagu yidhaahdo sogsogta sogsogtii baa imika socota oo si weyn loo soo shidaa geedkaa sogsogtiina waa kuwa ay xooluhu inoogu baxsadaan waqtiga jiilaalka geelaa cunaya xoolaheennoo dhan baa ku baxsanaya marka bal waxaynu doonaynaa inaynu isla jaan qaadno